halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oad si toos uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaariga caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad bisha diseembarna waa toban sannadkuna waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo xuseen barre aadan
dadka aan wax siinay boqol qoys weeyo oo ama aabbe ama hooyo ama dadkii maxay ahayd ay dhaleen oo u shaqaynaya ka dhinteen marka familiskii weeye oo min afar boqol oo doolarah
waa xasan maxamuud hayl oo ah guddoomiyaha oo guddi loo wakiishay qaybinta wejigii hore ee deeq gaadhisa laba boqol oo kun oo dollar laga soo ururiyey masaajiddo ku yaalla shan magaalo oo dalkan maraykanka ah lacagtan oo loogu talagalay qoysaska ay waalidiintu ka dhinteen qaraxii zoobe warbixin ayaan idinka haynaa sidoo kale waxaannu idiin haynaa warbixin cusub oo shaaca ka qaaday heerka musuq maasuqa ee dunida ka jira sidoo kale waxaad maqli doontaan xiisadaha iyo rabshadaha bariga dhexe oo weli taagan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
arrimaha dibadda libnaan jibraan baasil ayaa sheegay lagama maarmaannimada in waddamada carabtu ay ka baaraan degaan sidii ay xayiraad dhinaca dhaqaalaha ah ugu soo rogi lahayd maraykanka si ay uga hor istaagaan in safaaraddiisa israa'il ku taalla oo u raro magaalada qudus basiil ayaa intii uu socday kulanka wasiirada arrimaha dibadda carabta ee qaahiro ku qabsoomay sheegay inay waajib tahay in ay tallaabo ka qaadaan go-aanka maraykanka ah iyadoo laga bilaabayo dhinaca diblomaasiyadda lana sii marayo siyaasadda ilaa laga gaaro xayiraado dhinaca dhaqaalaha iyo maaliyadda hadalka wasiirka ayaa si wanaagsan ay ugu dhegraariciyeen wasiirada kale iyo wariyeyaasha carabta ee kulanka joogay waxaa kaloo uu wasiirku yidhi waxaan idinku baaqayaa dib u heshiisiin carabta dhexdeeda taas oo ah dhabaha keliya ee ummaddan lagu furan karo islamarkaana jiritaankeedii lagu soo celin karo sidaa daraaddeedna waa inaannu ku baaqnaa qabashada shir madaxeed carbeed oo ciwaankiisu uu yahay qudus
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka britain boris johnson ayaa u safray magaalada tahraan ee caasimadda iiraan ujeeddada safarkan ayaa ahayd sidii xabsiga looga sii dayn lahaa mid ka mid a shaqaalaha gargaarka oo haysata dhalashada britain kuna xidhan dalka iiraan haweeneydan xidhan ayaa lagu magacaabaa nazanin zakhari wasiirka arrimaha dibadda ee britain ayaa la kulmay dhigiisa dalka iiraan maxamed jawaad zariif si uu ugala hadlo arrinka haweeneydan haysata dhalashada labada dal ee iiraan iyo britain haweeneydan oo ah hooyo ilmo dhashe ayaa ka mid ah maxaabiis kale oo samafalayaal ah oo ku xidhan xabsiyada dowladda iiraan waxaana la xidhay sanadkii hore labadii kun iyo lix iyo tobankii iyadoo lagu eedeeyey inay halis ku tahay amniga qaranka iiraan laakiin dowladda britain ayaa ku doodaysa inay soo booqanaysay xubno qoyskeeda ka mid ah
wasiirada arrimaha dibadda carabta ayaa gebagabada kulankii degdegta ahaa ee qaahira ku yeesheen ku cambaareeyey go-aankii uu donald trump madaxweynaha maraykanka qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'el arbacadii lasoo dhaafay waxaanay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in qaraarkaasi uu gobolka qarka tuurayo bayaanka ayaa intaasi ku dara in wasiirada arrimaha dibadda carabtu ay sii adkaynayaan diidmada go-aanka trump islamarkaana ay cambaaraynayaan una arkaan mid baadil ah oo si halis badan u qararinaya xeerka caalamiga ah iyo qaraarada golaha ammaanka iyo weliba kuwa golaha guud ee qaramada midoobay ee arrintan xiriirka la leh kuwaasoo dhammaantood caddeeyey in qudusta bari ay tahay dhul xoog lagu haysto sidoo kale wasiiradu waxa ay u aqoonsadeen go-aanka trump uu qudus caasimadda israa'el ugu aqoonsaday mid xadgudub ku ah fatwada dhinaca qaanuunka ah ee ay maxkamadda cadaaladda adduunku ku sheegtay in derbiga ee israa'el magaaladaasi ka dhistay uu yahay mid aan sharci ahayn
hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqday shirkadaha waaweyn ee baraha bulshadu ay ku xidhiirto ee social mediaha loo yaqaano inay xakameeyaan dadka wax tahriibiya ee magafayaasha loo yaqaano ee adeegsada baraha bulshada si ay u dhalin habaabiyaan dhallinyarada afrikaanka ah qaramada midoobey ayaa sheegtay in qaar badan oo ka mid ah dadka sida sharci darada wax u tahriibiya ay adeegsadaan baraha bulshada si ay ugu soo jiitaan dalka libiya halkaasi oo ay dhallinyarada afrikaankahi ay halis ugu jiraan in la adoonsado ama la kala iibsado hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa sheegtay in badanaa dadka wax tahriibiya ay adeegsadaan barta facebook si ay dhallinyarada u majara habaabiyaan una duursadaan iyaga oo soo dhiga bartaasi ballanqaadyo ay ka mid yihiin shaqooyin been abuur ah oo ay dhallinyaradu ka heli karaan qaaradda yurub subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a in ka badan laba boqol iyo lixdan kun oo dollar oo laga soo ururiyey masaajido ku yaala shan magaalo oo ka tirsan dalkan maraykanka ayaa wejigii hore loo qaybiyey boqol qoys oo isugu jira agoon waalidiintooda ku waayey qaraxii masiibada ahaa ee afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkan ka dhacay iskoyska zobe ee magaalada muqdisho warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste boqolka qoys ee wax loo qeybiyey ayaa midkiiba la siiyey afar boqol oo dollar sida uu tilmaamayo xasan maxamuud heyl oo guddoomiye u ah guddi loo soo wakiishay qaybinta lacagtaasi dadka aan maanta wax siinay boqol qoys weeye oo ama aabbe ama hooyo ama dadkii maxay ahayd ay dhaleen oo u shaqaynaya ka dhinteen marka familiskii weeye oo min afar boqol oo dollarah xasan haddii aan ku weydiiyo dadkan sidee ku soo xulateen dadkan waxaa lagu soo xulay dad dhallinyaradii gurmadka oo samaynahayey maxay ahayd liisaska iyo dadkii wax noqday ayaa muddo bil iyo bar ah ayay ka soo shaqaynahayeen si wanaagsan ayaa maxay ahay ay u soo xuleen ilaahay baa dadkana wax gaarsiin kara masaajidyada waxay soo aamineen soo wakiisheen hay-addan zara somali american relief organization ragga ayaguna waxay soo wakiisheen guddi aan madax ka ahay oo dhallinyaro firfircoon ay maxay ahayd ka mid yihiin iyo rag kale oo culamaa udiinah sidoo kale xogayaha guddiga difaaca ee baarlamanka soomaaliya xildhibaan sadiiq warfaa oo goobjoog ka ahaa madashii lacagtan lagu bixinayey ayaa ka warbixiyey masaajidada maraykanka ku yaala ee deeqdan soo ururiyey waxaana uu jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka ku booriyey inay howshan gurmadka ah sii labanlaabaan horta aad iyo aad baan u salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan si gaara jaalidii soomaaliyeed ee maraykanka waxaan maanta aan ku suganahay aniga iyo xasan hayl oo ah jaaliyadeennii hore aan ka tirsanaan jirnay minneabolis minnesota iyo jaaliyadda maraykanka ahba in maanta aan ka maqhraati kacnay gurmadkii soobe ee oktoobar afar iyo tobankeedii ka dhacay masiibadii qaran ee ka dhacday magaalada muqdisho inayna soo gaartay lacag dhan oo ka timid jaaliyadda maraykanka laba boqol lixdan iyo lix kun afar boqol iyo konton dollar lacagahaas oo ka kala imaadeen inaan waxaan rabaa aan xuso masaajidada karmeel masjid ummatul islaam masjid alcumar oo suuqa tobani foorka masjid daarulhijra masjid daarulfaaruuq masjid dacwa masjid daarulculuum masjid abu hureyra iyo greater city masaajidada ku yaalla kansas city marka aad baan ugu faraxsanaa jaalida somaali american relief organization ururka la yidhaahdo inayna soo wakiisheen oo halka annagoo xildhibaanadii markii hore jaalidii minnesota ka tirsanaa inaan halkaan uga guddoonno lacagtiina aan ku wareejino dadkii dhibaatadu gaartay marka waxaan leeyahay waxa weeye aad ba u mahadsantihiin annaga waajibaadkeenii waa gudanay lacagtii dadkii lahaa oo masaakiinta dhibka soo gaartay ee lagu wareejiyey waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda ballaaran ee soomaaliya maraykanka ah inaa saa uga danqateen dhibka gaaray dadkiina walaalaha ah saas gurmadka u sii wada qaybinta lacagahan ay ku tabaruceen jaaliyadda soomaaliyeed ee maraykanka ku sugan ayaa wejigii hore waxaa ka faa'iidaystay ilaa boqol qoys waxaana jira qoysas kale oo hor leh oo la qorshaynayo in wejiga labaad ee lacagtan deeqdaa lagu gaarsiiyo sida uu faahfaahinayo axmed bashiir cismaan oo ka tirsan guddiga lacagahan loo xil saaray waxaanan qorshuhu yahay hadduu alla idmo saddex qaybood inaan wax u bixinno oo kale ah dadkii meesha ku geeriyooday iyo dadkii ku dhaawacmay iyo dadkii waratada ahaa ama ganacsiga yaryaraa meelaha ku lahaa inaan wax gaarsiino hadduu alla idmo dadka dhaawaca xooggooda waxaa loo qaaday suudaan iyo turkiga iyo nayr iyo kenya marka iyagana insha allahu gacan baa jirta la gaarsiiyey gaar ahaan ee, qolada suudaan ee, wayna xigi doontaa in la gaarsiiyo mar kale qolada magaalada muqdisho joogta ee welito la tacaalaysa dhaawacyadii Ee, waxaa kaloo sidoo kale qorshaysan hadduu alla idmo, agoontii ay ka tageen in wejiga labaad dadkii maanta boqolka qoysa isla isbuucan gudihiisa aan wax gaarsiino cunugiiba ama agoonkiiba waxaa loogu talagalay lacag boqol doolar ah Ee, boqolkaa qof ee maanta aan xaqiijinnay ama aan wax siinay waxay ka tageen saddex boqol siddeetan iyo siddeed carruur ah dadka dhibanayaasha ah ee lacagaha la soo gaarsiiyey ayaa waxaa ka mid ah maxamed maxamuud siyaad oo walaalkiis ku geeriyooday qaraxii soobe kaasoo ka tegay carruur tiradoodu gaarayso kow iyo soddon agoon ah waxaa ku dhintay qaraxii soobe walaalkay cabdulaahi maxamuud siyaad cabdulaahi yare eh, ayaa ku dhintay cabdulaahi yare wuxuu ahaa nin oo ka shaqeeya gee- suuqa geela eh, ganacsada geela ayuu ka mid ahay wuxuuna ka tegey soddon iyo kow caruura ayuu ka tegey iyo afar xaas oo hadda uu qabay iyo kuwo kaloo ku tiirsanay oo ilmahaayaan ilmaha ma dhalin afar keliya dad afar- na- dumar badan ayaa dhalay laakiin eh, maxaa la yidhaahdaa way ku tiirsaneen ayaga maanta waxaana la siiyey lacag afar boqol ah qoyskiiba ayaana la siiyey sidoo kale khadiijo ibraahim khayre oo ah hooyo soomaaliyeed oo gabarh qura oo ilmo ka lahayd ku weysay qaraxii soobe isla markaana hayse carruur rajo ah oo ay gabadheedu uga tagtay ayaa ka mid ah dadkii la guddoonsiiyey lacagihii ay soo dhiibeen jaaliyadda soomaaliyeed ee maraykanka ku sugan waxaa iga dhimatay gabar laba carruur laheed baa iga dhimatay ana ayada keligeedaan dhalay meeshaasaa baalka maxayatood ay ku geeriyootay ilmihiina hadda mas-uuliyadooda aniga ahaayo oo hooyadeed ah gabadha waxay ka shaqaynaysay hotel safaari meeshaasay qutulyoonka iyo nololmaalmeedka nooga raadin jirta aniga ilmaha ani ilmahan u aayay maanta waxaa laysiiyey afar boqol oo doolar oo jaaliyada soomaaliyeed oo maraykan soomaali maraykan oo masaajidadooda laga soo aruuriyey ayaa nala siiyey jisaa kuma kheyr baan leeyahay kheyr badan allaha siiyo meesha laga soo qaadana kheyr badan allaha dhigo qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay isgoyska soobe ayaa shacabka soomaaliyeed ku noqday utun aan go-aynin oo raad xun ku reebay quluubtooda waxaana qaraxaasi oo ay ka soo wareegtay ku dhowaad laba bilood ku geeriyooday in ka badan saddex boqol oo ruux halka afar boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabta oo kulan ku yeeshay magaalada qaahira ayaa isku raacay inay gebi ahaanba ku gacansayraan go'aanka madaxweyne trump uu ugu aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimadda israa'iil warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahiro ka soo diray xuseen saxnuuni
wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta oo shir ku yeeshay magaaladan qaahira ayaa muujiyey sida ay u diidan yihiin go-aanka madaxweyne trump ugu aqoonsaday in qudus ay tahay caasimadda israa'iil war murtiyeed ka soo baxay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta ayaa loogu baaqay dowladda maraykanka inay ka laabato go-aanka qudus ay ugu aqoonsatay inay tahay caasimadda israa'iil bayaanka gabagabada ah ee ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ayaa lagu sheegay qaraarka madaxweyne trump ku amray in safaaradda maraykanka loo raro magaalada qudusa inay tahay mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga waxaan sii wadaynaa kulamada ku aadan magaalada qudusa bil kadibna waxaan qaadaynaa tallaabooyin kale oo ku aadan qaraarka madaxweyne trump iyo sidii loo qaban lahaa shirweyne carbeed oo ku aadan magaalada barakaysan ee qudusa ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulqeyd oo furay shirkani ayaa sharci dare ku tilmaamay qaraarka xukuumadda washington ay ugu aqoonsatay qudusa inay tahay caasimadda dowladda israa'iil axmed abulkayd ayaa farta ku fiiqay in qudus ay tahay magaalo ay xoog ku haysato israa'iil waxa uuna xogayaha guud ee jaamacadda carabta si adag u yidhi tallaabada dowladda maraykanka waa mid kalsooni dare ku abuuraysa carabta oo muujinaysa in washington ay la jirto israa'iil القدس في نظر القانون الدولي هي أرض محتلة xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkayd waxa uu shirka wasiirada carabta ka yidhi qudus waa magaalo gumaysi ku jirta marka loo eego qaanuunka caalamiga sidaas darteed waa sharci daro in qudus loo aqoonsado caasimadda dadka xooga ku haysta waxaan si adag u leeyahay aqoonsiga dowladda maraykanka ay ugu aqoonsatay in israa'il ay u madax bannaan tahay qudusa islamarkaasina ay sheegtay in safaaraddeeda ay u rarayso magaaladaasi waa mid aan waxba ka beddelaynin xaqiiqda sharciyadeed ee magaalada qudusa ونقلها لسفارتها إلى المدينة لا يغير من هذه الحقيقة شيئا wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya caadil al jubayri oo muujiyey diidmada dowladdiisa qaraarka madaxweyne trump ayaa ugu baaqay xukuumadda washington inay ka laabato go-aankeeda sheegaya in qudus tahay caasimadda israa'iila إن حكومة بلادي التي تستنكر هذه الخطوة ترى أنها تشكل انحيازا في الم...
cadil al jubayri wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda sacuudi arabiya waxa uu leeyahay xukuumaddayda oo cambaaraynayso tallaabadani oo ay u aragto inay abuuraysa in dowladda maraykanka dhexdhexaad ka ahayn dhinacyada israa'iil iyo falastiin sidoo kale waa mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah sababtoo ah qudus qaybta bari waa caasimadda falastiin sidaas darteed buu yidhi cadil al jubayri dowladdaydu waxay ugu baaqaysaa dowladda maraykanka inay ka laabato go-aankeeda ku aadan qudus تدعو من هذا المنبر الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها docr cabdulfitaax jiinow gacal oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu u arko nuxurka shirka ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta runtii hadafka shirkan ayaa waxa uu ahaa sida dowladaha carabta ay iyo jaamacadda carabtuba ay mowqif midaysan uga qaadan lahaayeen go-aanka madaxweyne trump iyo sidaba ay shucubta carabta ay mowqif midaysan uga qaateen oo ay dibadbaxyo iyo uga soo horjeesteen mid la mid ah go-aan midaysan oo isaguna rasmi ah mowqif rasmi ah in ay dowladuhuna ka soo baxo shirka muhiimadiisii horta intaas ayuu ahaa go-aan midaysan oo rasmi ah in la helo waana tan keentay maanta in weliba oo in wax badani oo la isku khilaafsanaa meel la iska dhigo oo uu markii ugu horreysay tan iyo intii muqaatacadu ay bilaabatay muddo ku dhow lix bilood iyo inka badanba shirkan ayaa marka waxay ka soo saareen in marka ugu horeysa ay muhiim tahay in ay isku aragti ka naqdaan markii la iska dhigo wax walba oo khilaafaaba ayagu u dhexeeyey in ay midda ugu horeysa oo naqdo in ay isku aragti ka naqdaan go-aankan madaxweyne trump kasoo baxay oo sheegaya in israael ay caasimadeedu tahay qudus iyo in madaxweyne trump iyo dowladda maraykanka ay ka laabato in lagu khasbo oo taas ayuuna shirka nuxurkiisa ahaa dhinaca kale maamulka falastiin ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen dhammaan xiriirka ay la sameynayeen mas-uuliyiinta dowladda maraykanka iyagoo taasi ku macneeyey inay ku muujinayaan sida ay ugu xun yihiin go-aanka madaxweyne trump ugu aqoonsaday qudus inay tahay caasimadda israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka falastiin riyaad maaliki ayaa sheegay maxamuud cabaas madaxweynaha falastiin inuusan la kulmi doonin madaxweyne ku-xigeenka dowladda maraykanka inta uu booqanayo mandiqada bariga dhexe riyaad maaliki oo shir jaraa'id ku qabtay magaaladan qaahira ayaa sheegay go-aanka dowladda maraykanka ay ku sheegtay in qudus ay tahay caasimadda israa'il inuu ka dhigayo xukuumadda washington inaysan dhexdhexaad ka ahayn geedi socodka nabadda ee u dhexeeya falastiin iyo israa'iil maalintii shalay ayay ahayd markii hogaamiyaha ashar iyo baadariga ugu sarreeya masiixiyiinta masar ay sheegeen inay ka cudur daarteen kulankii lagu waday inay la yeeshaan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka oo bishan gudaheeda booqasho ku imaanaya mandiqada bariga dhexe maalintii arbacada ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda maraykanka uu ku dhawaaqay in qudus ay tahay caasimadda israa'iil taasoo dhalisay in dibadbaxyo waaweyn ay ka dhacaan dunida carabta iyo muslimka xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a toddobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta loo asteeyey la dagaalanka musuq maasuqa qaramada midoobay waxa ay cinwaan uga dhigtay xuska maalinkan waxaanu u midaysannahay la dagaalanka musuqa dalalka waxisdamarsiinta safka hore kaga jira intooda badan waxa ay ku yaalaan dunida saddexaad oo ay afrika kow ka tahay soomaaliyana mar walba liiska wadamada ka hufan musuq maasuqa waxa ay kaga taalaa meesha ugu hooseysa warbixin arrintan la xiriirta waxaa inoo haya jacfar kuukay hay-adda horumarinta u qaabilsan qaramada midoobay waxa ay sheegtay in sannad walba lacagta laaluushka loo bixiyo ay gaarayso hal tirilyan oo dollar waa kun bilyan oo lacagta maraykanka ah halka hantida la isdhib mariyo amaba qaab musuqa loo xado ay kor u dhaafayso hal tirilyan iyo bar dollar lacagahaasina marka la ysku daro waxa ay shan boqolkiiba ka yihiin wax soo saarka guud ee dunida u n d p waxaa kaloo ay sheegtay in qiimaha lacageed ee sababo la xidhiidha musuqa ku luma ay u dhiganto tobanlaab lacagaha kaalmada ah ee loo qorsheeyo dhinaca horumarinta musuqmaasuqu waa dembi halis ah oo wiiqa horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha dadka mana jiro dal gobol ama bulsho ka nabad gasha sida warbixintan lagu xusay soomaaliya waxaa la sheegaa in musuqu uu la degay dadka arrimaha dhaqaalaha u dhuundaloolana waxa ay sheegaan in haddii dakhliga muqdisho oo keliya dowladda soomaaliya ka soo gala si hufan loo maamulo ay suurtagal tahay inuu daboolo miisaaniyadda dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo munaasabad dhowaan xukuumaddiisa muqdisho loogu qabtay ka hadlayey ayaa inkastoo aanan weli la marsiin aqalka sare haddana sheegay in la ansixiyey sharciga la dagaalanka musuq maasuqa ra-iisul wasaaruhu waxa uu ballan ku qaaday in guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqa oo awood dheeraada leh la dhisi doono waa markii ugu horraysay ee la ansixiyo sharciga la dagaalanka musuq maasuqa waxaad ku bishaaraysanaysaan siduu yidhi shiikhii halkan ka hadlay sheekh nuur baaruud maaddad loo soo xiro musuq maasuqa waa markii ugu horraysay oo laga ansixin doono waddankan in la dhiso guddi madax bannaan waa idinkugu soo celinayaa guddi madax bannaan ka madax bannaan dawladda iyo xukuumadda oo la dagaalamo musuq maasuqa oo dhaqaalihiisa haysta oo xaq u leh inay cid walba daba galaan soona xidhaan
dhinaca kalena shir isla arrintan looga hadlayey oo ay dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ka qayb galeen oo maalmahan garoowe ka socday ayaa laga soo saaray is-afgarad la xidhiidha in la dagaalanka musuqa hoos laga soo bilaabo oo si wada jira oo heer dowlad goboleeda loo baabi'iyo iyadoo guddigaas aan weli la dhisinna la kaashanayo sida uu xusayo aadan ow xirsi oo ah wasiirka cadaaladda jubbaland oo shirkaasi ka qayb galay asteynta maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa oo aan wada go-aansanay dhammaantaya inaan markii aanu istiradeedii ku noqono oo nin waliba uu gobolkiisii ku noqdo brobosalka la guddiyo oo la isku daya in iyadoo heer dowlad goboleed ah la sameeyo iyadaa hay-adahana waxay sii qabsan doonaan oo wada shaqeyn toos a la yeelan doonaan hay-adda madaxa banaan ee guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa ee maalin dhaweyd sharciga lagu dhisi lahaa baarlamaanka soomaaliya la mariyey golaha shacabka la baasgareeyey oo wasaaradda cadaaladda ee federaalkuna ay geysay baarlamaanka gudaha bulshada waxaad moodaa in musuqu uu caadi iska noqday iyadoo tusaale ahaan qofka laaluushka bixinaya iyo kan la siinayaba aanay bulshadu kuwa dembi ku jira u arag sidoo kalena madaxda lacagaha dowladda lunsata mararka qaar qof karmeedba loo yaqaano waxaana shirkaasi garoowe ku qabsoomay qodobada lagu faaqiday ka mid ahaa in dadka wax isdibmarsiin ku lug yeesho la takooro loona arko dhagarqabayaal sida uu mar kale tilmaamayo aadan ow xirsi waxaa la isla qaatay bulshada soomaaliyeed in marka ugu horreysa ay khasab tahay in ay musuq maasuqa iyo waxdabamarinta aaba u aragto oo dadka lagu ceebiyo oo qofkii musuq maasuq iyo xalaalaysi hanti dadweyne la imaado uusan dadka ku dhex sharfanaan sidoo kale waxaa la isla qaatay inay lagama maarmaan tahay in la sameeyo shuruuc adag oo xakamaysa gacan bir ana ku qabato dadka musuq maasuqa gala dib u dhaca jahliga saboolnimada iyo faafista dhaqamada guracan waxa ay xiriir toosa la leeyihiin musuqa haddii la doonayo in bulsho ay tallaabo hore u qaadana waxaa lagama maarmaana sida warbixintan ku cad in shucuubta iyo dowladahooda oo isgarabsanaya ay xididada u wada siibaan musuq maasuqa
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuukaayo oo warbixintaasi noo soo diyaariyay islamarkaasna inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a subax wanagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga iyo idaacadda v o a haatanna aan mar kale jacfar kuukaay oo stuudiyaha ugu heliyaan ka codsado mid ka mid a qodobadii warka caalamka u durkurnaa mahadsaned xuseen wasiirka arrimaha dibadda libnaan jubraan basel ayaa sheegay lagama maarmaannimada in wadamada carabtu ay ka baaraan degaan sidii ay xayiraad dhinaca dhaqaalaha ah ugu soo rogi lahaayeen maraykanka si ay uga hor istaagaan in safaaradiisa israa'iil ku taalla uu u raro magaalada qudus basil ayaa intii uu socday kulanka wasiirada arrimaha dibadda carabta ee qaahiro ku qabsoomay sheegay inay waajib tahay inay tallaabo ka qaadaan go-aanka maraykanka iyadoo laga bilaabayo dhinaca diblomaasiyadda lasii marayo siyaasadda ilaa laga gaaro xayiraado dhinaca dhaqaalaha iyo maaliyadda dhinaca kalena wasiirada arrimaha dibadda carabta ayaa gebagabada kulankii degdegta ahaa ee ay qaahira ku yeesheen ku cambaareeyey go-aankii uu donald trump madaxweynaha maraykanka qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'iil arbacadii lasoo dhaafay waxaanay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in qararkaasi uu gobolka qar ka tuurayo bayaanka ayaa intaasi ku daray in wasiirada arrimaha dibadda carabtu ay sii adkaynayaan diidmada go-aanka trump islamarkaana ay cambaaraynayaan una arkaan mid baadila oo si halis badan u qararinaya xeerka caalamiga ah iyo qaraarada golaha ammaanka iyo weliba kuwa golaha guud ee qaramada midoobay ee arrintan la xidhiira
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuukaay oo inala socsiinaya wararkii caalamka oo ugu dar koronaa haatanna dhegeystayaal aynu ku wada nasana mid ka mid a heesaha saaka aan idinku talagalnay
quruxaad midaawada midda dumaru sidaatee sharaf iyo dulqaadiyo asluub daacin siiye damiiriya danimale naftu diidin baatee hiboy dabcigayo quruxaad midaawada midda dumaru sidaatee sharaf iyo dulqaadiyo asluub daa'in siiye damiiriya dadnimale naftu diidin baatee dig iyo waryo doogii bilcil buuriyo yoo caala iyo dayr darmaan lagu gardashayo ducawaalid sidaato dumar ugu sarrayso daahir lagu dhalaate dig iyo awariyo doogii bilcil buuriyo yoo caala iyo dayr darmaan lagu gardasho duca waalid sidaato dumar ugu sarrayso daahir lagu dhalaate gashamiyo darooriyo ararsahaad dalxiis leh daa'uus la moodiyey yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula daga dalsan ciidda hooyiyo gashamiyo darooriyo ararsaha dalxiis leh daa'uus la modiya yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula daga dalsan ciidda hooyiyo
codkaasi macaan ee suldaan seraar guhaad iyo heestii hibo waxa ay gebagabo u ahayd idaacadayadii aroornimo oo saaka ay idinla socodsiinayeen anigoo ah jacfar kukaay iyo xuseen barre aadan intaynu idaacadaha iyaga soo aadan aannu dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
dekadiyaguna gado dumar wada asluubu de inkeenu dheliye dinta dhaxal u yeelo deganaansha iyo sharaaf ibuu dunida kow noqo nasabkii duriyadiyo garidaacadaa tahay xurcaynta dunida dabci iyo wanaaglo ninku calabku kugu daro doqa kula wadaago hiboyda wadaate nasabkii duriyadiyo garidaacadaa tahay xurcaynta dunida